barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa washington waxaad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin waa maalin isniina lix iyo tobanka bisha disembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa xuseen barre aadan iyo aniga waa cabdixaafi daawud ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida gabadh dhallinyaro ah oo magaalada boosaaso ku soo bandhigtay buug ay uga hadashay barbaarinta carruurta waxaa buuggaan iigu dheli waxaa la kulmay maalin anoo jooga maandeeq ayaa waxaa la kulmay ilmo yar yani gabarh bay ahayd faadmo yar baa la ohan jiray magaceeda ku xusay buugga qisadeedana aad buu uga hadlayaa runtii waxaa arkay ayadoo si u diiqaysan waa dareemay ilmaha inay wax ka khaldan yihiin waan dhankeedan soo yaraaday
waxaa kale oo aanu idiin haynaa dhallinyaro magaalada nairobi ka bilaabay barnaamij ku saabsan wacyigelinta dhalinta fikradda xagjarnimada ah ay ka muuqato kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn iyaguna
adduunyada wada maroogo mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaadmiina midkaan doonayn calmaday ugeeye mudantaan jeclaa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse ku soo dhowaada marka hore warkii dunida
dowladda shiinaha ayaa maantoo isniin ah ugu baaqday dowladda maraykanka inay saxdo khaladka ay galeen kaasi oo ay ah eriyidda ay eriyeen diblomaasiyiin shiina ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay tahay mid ka hor imanaysa sheegashada uu maraykanku sheeganayo siday hadalka u dhigeen in uu diblomaasiyiinta xagdhowro wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah loo yeeriya maraykanka laba diblomaasi oo shiina ah kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka virginia
sarkaal sare oo diblomaasiya oo maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadallada nukliyeerka ka hor inta aan la gaarin dhammaadka sannadkan steve began oo ah wakiilka gaarka ah ee washington u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa yidhi toos ayaanu la hadlayaa pyongyang aynu ku dhaqaaqno shaqada inoo taal waad garanaysaan buu yidhi sida aad noola soo xidhiiri kartaan aynu soo afjarno wadahadalladan masarbejan ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo ku sugan magaalada sool laba caanamaal ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyadda xilliga krismaska haddii aanu madaxweyne donald trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sannadka cusub
dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada boosaaso gabadh dhallinyaro ah oo lagu magacaabo qamar aw faarax ayaa kusoo bandhigtay buug ay qortay oo ku saabsan barbaarinta carruurta warbixintan waxaa noo soo diray yuusuf maxamed yuusuf
waxaa soo badanayay sannadihii ugu dambeeyey dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ah ee qoraya buugaag ay kaga hadlayaan dhacdooyin markaasi ay ku dhex harkaan bulshooyinka magaalada boosaaso gabar dhallinyaro ayaa kusoo bandhigtay buug ay kaga hadlaysay qaabka loo barbaariyo ama loo koriyo ilmaha iyadoo fariinna u dirtay waalidiinta intay ku guda jidhay ka hadlista buuggan oo la magacbaxay udubdhexaad oo ay qodhay qamar aw faarax ayaa waxa ay ka hadashay waxa ku dheliyay buuggan in ay qorto waxaa buuggaan iigu dheli waxaa la kulmay maalin anoo jooga maandeeq ayaa waxaa la kulmay ilmo yar yani gabar bay ahayd faadmo yar baa la ohan jiray magaceeda ku xusay buugga qisadeedana aad buu uga hadlayaa runtii waxaa arkay ayadoo si u diiqaysan waa dareemay ilmaha inay wax ka khaldan yihiin waan dhankeedan soo yaraaday adiga qisadoo dhammaystiran buuggay ku jirtaa laakiin faadima waxyaalihii ugu waaweyn oo haystay waxay ahaayeen caqabad ka dhex taagan ayada iyo waalidka sababtoo ah faadima waxay ahayd gabar aad u dadaal badan waxay ahayd koob iyo toban jir laba iyo toban jir saan ku qiyaasay aad bay u dadaal badnayd faadima waxay samaysay caqabadii haystay waxaa ka mid ahaa ahaa hooyadeed bay isfahmi waayeen boolkoo kaleeto arday bay la tartamaysay arday markay la tartamaysay waxay samaysay dugsina waa laga rabay dugsi markii laga rabay casharkii iyo suciskiiba isku bixis uga soo baxday hooyay u imaatay waxay tiraahda hooyo galabka arbacadaani waa ee, subaxa arbacadaani dugsi ma aadayo waxaan leeyahay yani iskool imtixaamaad baa isugaya adiga hooyadii waa ku khasabtay waayo ilmaha lama socoto niyadiisa ma xog waraysanayso ma siin fursad mayse dhegaysan mayse tixgelin dareenkeeda ma qiimayn waxay tiraahda waad aadaysaa waad aadaysaa taasi waa waxyaalaha yani tacadiyada ilmaha kula kula kacanay ka mid faamir halka ka laabatay waxay tihi aabe een, aniga dugsiga fasax baan ka ahay Een, waxaan doonayaa marka galabki inaan kusii yaro raaco oo markii yani shaqada u socotid oo kale inaan ku raaco baan doonayaa bay tiri aad maandeeq iyo isii geysid ayadoo halkaas fiiri dadaalkeeda ilaah waa kugu dhaariyey ayadoo halkaas maandeeq waxay u aadaysaa in ay cashirkii iskoolka soo diyaariso aabihii soo kaxeeyey maandeeq uu geeyey shaqadiisu kasii aado Een, adu sheekadu way dheer tahay laakiin waxaan kusoo gebagabaynayaa een, faadimo yar aabaheed iyo hooyadeed xoogaa caqabad way isku dirtay way isku dhaceen habarti markii odagu soo ceshay bay dareentay waxay tiri maada aadin miyaas een, dugsigii say tiri maya Een, dugsiga waa aadin markaa ka soo baxay aabii soo kaxeey aabii baa wuxuu yidhaahday maya jooji een, maandeeq baa aadnii buu ku yidhaahday xagga adiga isfaham waabaa ka imaaday ay isku qabsadeen sidoo kale gabadhan ayaa inta ay hadlaysay waxa ay buuggeeda kaga hadashay in dhallinyarada ubadka ah lagu barbaariyo af soomaaliga marka ay soo hana qaadayaan kaalin weyn ka qaata yacni qaabka marka hore aan ilmaha ugu tababarno af soomaaliga tusaale ahaan ilmahoo kale idaa markuu dhahay dadaa buu dhahaa dadaa annagana uma saxno idaa ma dhahne dadaa baa ka daba dhahnaa af soomaali khaldan buu ku barbaaraa hadhowto waxay taas kaalin ka qaadanaysaa inuu afkiina aad to ilmihii aad afka uso ula qabsan sidoo kale buuggan waxaa ku xusan sharciyada ilmaha lagu barbaariyo waxaa jira lix iyo toban sharci oo ilmaha lagu barbaariyo baa jira haddii lix iyo tobankaa sharci aad ka dhawaysid qaabka ay yacni ay yihiin aa u raacdid ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo u dhisan kalsooni ahaan shakhsiyad ahaan habdhaqan ahaan buu noqon karaa ilmihii haddaad dhahdid hooyo macaan waxaas ii qabo waxaan kuu ballanqaaday inaa ice cream kuu soo gado ama lacag ayaa ku siin doonaa ilmaha hadhow hawshuu kuu qabanayaa haddana waxaad siinaysaa askrim waxyaala aa u ballanqaaday baad siinaysaa taasi waa laaluush wuxuu ku baranayaa isdabamarinta iyo laaluushka buu ku baranaya waana waxa dalkeena qarribay runtii waalidiin iyo dhallinyaro ka hadlay goobtan buugga lagu soo bandhigayey ayaa waxa ay ka warrameen qaabka looga hortegi karo in ubadka aysan ku barbaarin barbaarin khaldan iyo weliba waxa laga doonayo waalidiinta aabbaha iyo weliba hooyada laakiin aabaha qodobka looga baahan yahay waxa weeye walaalayaalo waxaad iska ilaalisaan marka aad guriga soo gashaan ee ugu horraysa ee ilmihiinna iyo xaaskiinna aad soo wajahaysaan iska ilaaliya wejigiinna macabuuska ka ilaaliya waa qodobka koowaad aa idinka bedeli waxa marka aad soo gashiin waxaa loo baahan yahay inaad farxad muujisaan ilmihii aaba tiraahaan hebel mee tiraahaan gabadhii heble ahayd meeday tiraahaan markaa ilmihii wada aragtaan aad soo furtid adaa intaadan dharka dhigan waa inaa ilmihii tiraahaad xoogaa hadiyada u keen waa inaa macmacaan siisaa waa inaa tiraa aabo waa idiin soo noqonayaan dharka soo dhig markaa dharka soo dhigata kabacdi la qaado haaftan yar sii oo naftaada kamid ah waqtigaaga kamid ah ilmahaaga dhibaatooyinka jira inay gabadhu waan ku jecelahay raacdo waxaa ka mida annaga ayaan guryaha ku dhihin hooya waan ku jeclahay hooya waan ku jeclahay dahab baa tahay aad baan kuu jeclahay ilahan ku barakay ma dhahno waxaan dhahnaa baxjikada galbalaayo ku aragtana orada waan habaarnaa muxuu ahaa ee, waxaa jira hadda markay lahayd ilmaha cayaarsiinta la boodbootinay saasoo kale ah waa runteed waxa weeye waa khalad ilmaha intii la qabto in kor loo qaado soo kor loo bootiyo waxa soomaalida saasa intii labada gees maxaa kilkilada gacmaha la gash baa kor loo tuuraa markaasaa lasoo qabtaa maxaa dhacahaya waxaa dislocation baa la yihahdaa waxa ku dhacahaya halkaasaa kala filqanaysa maxaa ahaa waxaa go'ahaya marka xungullaha go'ahaya laftu intay gashaa xungullaha go'ahaya maxaa waa dhici kara marka ilmuhu ila markaa naftu ka dhacdo ama dhiig maskaxda ku furma saasoo kale ah marka waa waxyaalaha maxaa ahaa ee khatarka ahay ka mid tahay ee, waxyaalaha kaloo jira oo hadda dhaqanka cusub uu la yimid waxa weeye ee, gabdho badan oo guryo cusub leh oo hadda saasoo kale inuu maxaaha dherigu ka gubto maalin kastaba ya laana youtube bay ku jidhaa waxay fa- ra- raadinaya saasoo kale ah ya ilmaha waxaa la cabsiiyaa mataqaanaa sharoobooyin saasoo kale ah say u seexdaan ilmihii baa la seexinaya sharoob baa la cabsiinaya khalaas maanta o dhan ilmuhu waa horda ilmihii iska labclabcaa soo baxaya La- saddex sano ilmo la- maxaa la soo waday saasoo kale marka waxa weeye iska arrintaa inaan ka baxno weeye yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamed yuusuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya waxaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna kusoo dhawaada codka fanaanka cabdicasiis iskalaaji
dabaylaha meel kastiyo adduunyada wada maro mas-uuliga noqo maday u geeye mudantaan jeclaa dabaylaha meel kastiyo adduunyada wada maro mas-uuliga noqo damiin fariiniga qaad muhiima midaan doonayen calmaday u geeye mudantaan jeclaa marxaladiyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo malado jiifkii malladoodhe macuno dhuunigii ka soodhe aduuresaa macaandhe ammaanku marinayaaladhe marxaladiyo xaaladayda u sheeg heerkan marayo mallado jiifkii malladoodhe ma cuno dhuunigii ka soodhe aduu heesaa macaandhe ammaanku marinayaadhe sidii ruux maranayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududubsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe sidii ruux maran ayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududubsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna dadkuna way ku maadsadaandhe dabaylaha meel kastiyoogo dunida dhex mushaaxayoogo adaanku maciinsadee maqaaliga qaad jacayla midaan doonayen calmaday u geeye mudantaan jeclaa dabaylaha meel kastiyoogo dunida dhex mushaaxayoogo adaanku maciinsadee maqaaliga qaad jacayla midaan doonayen calmaday u geeye mudantaan jeclaa u muuji maqnaanshayeeda inaan mar kasta baagtabaayo adugu maliniyo habeendhe ogow kuumuhanayaadhe jacaylku madiixayaadhe kumeeleeyahay macaandhe u muuji maqnaanshayeeda inaan mar kasta baagtabaayo adugu maliniyo habeendhe ogow kuumuhanayaadhe jacaylku madiixayaadhe kumeeleeyahay macaandhe sidii ruux maranayuudhe intaa keligii murmaadhe allaylkii meerayaadhe cilada mududubsadaadhe dadkuna dadkuna dadkuna cabdicasiis iskalaajaad ayuu mahadsan yahay dhallinyaro soomaaliya oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa bilaabay xaafadaha ay soomaalidu degan yihiin olole ay dhallinyarada uga wacyigelinayaan halista fikradaha xagjirnimada ee kooxaha argagixisada ah wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar xareed ayaa arrintan ka waraystay burhaan iimaan oo ka mid ah dhallinyarada hawshan ka wada magaaladaasi barnaamijkan waxaa la yidhahdaa bandhiga xaafadda isle wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan waxaan sameynay website aan ugu talagalay dhallinyarada in ay ku qoraan eh, waxyaalaha eh, nolol maalmoodkooda waxyaalaha ay jecel yihiin en, eh, waxyaalaha eh, dhibka ku haya waxyaalahaas oo dhan dhallinyarada wuxuu noqonaa voice waxaa la yidhahdaa isle tu- eh, 24.com Eh, waxaa kaloo iskugu jira qayb oo dadka aan ku siinayna bilad eh, waa loo codaynaa iyadana En, eh, waxaa ku jira marka waxaa isku keenada kala duwan eh, dowladdii shalay nala joogtay eh, ganacsatada baa nala joogtay xaafadda isle xulmooyinkiiba uu canay marka yaa idinka caawinaya dhalinyarada haddaad tihiin hawshan aad wadaan waxaan la shaqeynaa dad kala duwan waan la shaqeynaa dowladda waan la shaqeynaa hay-adaha waan la shaqeynaa safaarada waan la shaqeynaa barnaamijkan hadda waxaa gacan ka geystay safaarada maxaan dhahaa netherland gacan naga siiday dad kala duwan baan la shaqeynaa marka barnaamijkan wuxuu ku sabsan yahay wacyigelinta dhalinyarada maxaa si gaara u wacyigelinaysaan marka waxaan si gaar uga wacyigelinaa khatarta ay leedahay in lagu biiro kooxaha xagjirka ah macnaha dhalinyarada waxaan leenahay khatarta ay leedahay qofka marka uu helo wax akhbaar markuu helo wuxuu samayn karaa go'aan uu qaadan karaa marka dhalinyarada waxaan leenahay ka digtoonaada khatarta ay leedahay falalkan faladembiyada in lagu biiro kooxahan argaxitada in lagu biiro waxyaalaas baan ka wacyigelinaa waxaan su keena dad Soomaaliya ay dad aan Soomaali ahayn dad muslimiin dad aan Soomaali dad aan muslimiin ahaynba si isku fahmaan ay ogaadaan waxa waxaan wada inaysan ahayn muslimiin ama Soomaali ay yihiin kooxaha dambiilayaal oo isku imaaday marka wacyigelinta ma Soomaalida dhalinyarada Soomaalida kaliya u sameeyaan mise dadkan kale ee nala degan ee Kenyanka saa ugu jidid ba hadda dadka meesha fadhiya xarunta jooga talooyinka fadhiya waxay u badan yihiin dad aan Soomaali ahayn ee Kenyanka ah Soomaali ruux waa Kenyan laakiin dadkan yani asal asal ahaan dadaan Soomaali ahayn bay u badan yihiin marka isku imaadeen ay iswaraysteen isla sheekaysteen wax badan ka soo baxay shaloo kale waxaan sameynay wax la dhaha panel discussion baan sameynay DO-ga district commission deputy commissionerka nala joogay chiefka nala joogay waxaa kaloo nala joogay kumukuje yumukumi baa nala joogay waxaa nala joogay area MP-ga yani CDF-ka nala joogeen marka shaloo barnaamijku waa barnaamij caan aad iyo aad muhiim u ah sanad kasta mar baa qabanaa sanadkii hadda waxaan sameynaynaa afraad sanadkan wuxuu uga duwan yahay dadka xaafadda ka sameeyey shaqooyinka wacan ha noqoto saxaafadoo kale ha noqoto human right ha noqoto ha noqoto environmentiga dadka protectgarayna adiga lix qeybood awaad ah baan rabaa inaan dadka aan ku siino oo ku awaargarayn maxaa ku doorateen marka mawduucan inaad argixisada inay aad ka wacyigelisaan dhallinyarada ma khatar ayaa jirta khatar baa jirta marka xaafaddan la yidhaahdo nairobi marka la yidhaahdo waa og tahay sanadka hore sanadka hadda lagu jiro bishii koobaad toban iyo shanteedii visit hotel waxaa ka dhacay fal argaxiso weyn baa uu sameeyey nairobi asbuucii lasoo dhaafay wuxuu ka dhacay wajeer asbuuci korin wuxuu ka dhacay gaarisa marka waa barnaamij aan u maleedaba nololmaalmeedkan inuu saameyn ah dhalinyarada aad ba wuxuu ugu tahay khatar xataa dhalinyarada kuwa xataa aan ahayn oo argixisada aan yacni falalka dambiidka aan samaynaynin yani waxaa loo arkaa inay yihiin khatar marka dhallinyaranimadii meesha lagu faani lahaa beren waxay noqotay in laga sii cararo marka annaga waxay nagu khasbatay inaan isu keeno bulshada qaybada kala duwan communitigii ganacsasadii dowladdii waxaan leenahay waxaa kani ma ahan wax hal qof hal qor dowladda keliya ay wax ka qaban karto waa inay isku imaadaa marka isla shaqeeya si wax looga qabto marka maxaa idinku dhaliyey marka idinka ka dhalinyar ahaan inaad hawshan qabataan waxaan ugu dhaliyey annaka dhalinyarada hadda aan ahay xaafadda isli institute forum baa ana la yidhaahdaa waxaa iskugu imaanay golaha dhalinyarada olmost toban urur ka badan baa iskugu imaatay waxaan ogaanay haddii annaga bulshada coda u nahay gaar ahaan bulshada muslimiinta soomaalida oo kale haddii annaga aan u hadlinin oo u dhaqdhaqaaqinin waxaa laleeyahay argaxisaadiin ayakana waxay qaadeen argixisa ay yihiin marka wax ma rabna in bulshadana lagu timbireeyo waxaysan ahayn marka mar kastaba waxaan nahay bulshada codkeedii bulshada baa ka imaanay ayaga baa u hadalnaa gabdhaha soomaalida ma idinkala qayb galaya gabdhaha soomaalida soo ujeedo gabdhaha meesha fadhiya gabdhaha soomaaliya ugu badan yihiin runta hadaa ku sheega waxaa nolosha waxaa laba urur saddex urur ka badan inta fadhida saddexda urur baa gabdhaha hogaamina ah marka waxyaala waxa waa lagu faano maadaama soomaalida mis afrikaanka ay yihiin bulsho ay ku badan yihiin nimanka boqolkiiba toddobaatan siddeetan nimanka ay qaataan fursadaha iminka annaga waxaa waaye gabdhaha baa bogaadinaynaa in ay ruuxii ka qayb galaan hogaaminka iyo maamulka islii oo kale waxaa xilliyo hore aad loo sheegaa inay ka jiri jireen kooxo ammaanka halis ku ah oo gaangis dhanka afka qalaad lagu yidhaahdo marka hadda khatartaas ka waran dhallinyarada ahaanta walahi dhallinyaradaas weli way jiraan laakiin waxaanaka waxaan waxaa aaminsanahay dhallinyarada in waxay u baahan yihiin fursad in loo abuuro hadda websitekan kuu sheegay dhallinyarada badan baa taabarnay waxa la creative writing baa barnay yacni hal abuur wanaagsan si wax loo qoro inay yacni ay wax qori karaan inay onlineka internetka waxaan dhahnay internetka lacag ma ka sameydin masirka lacag in ka sameeya marka dhallinyarada waxaa isku dayaynaa inaan shaqo u abuurno aysan ku biirinin waxyaalahaas oo kale xaafadda waxaa ka jira dhibaato badan ka jirta dhalinyarada qaarkood shaqa ma haystaan muqaatalaadka dhib ku haya marka waxaan isku day dhalinyarada wacyigelin keliya ma ahan inaan shaqo u abuurno oo la kaashano ganacsatada oo la kaashano dowladda oo la kaashano hay-adaha maxaa ku soo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynaa dhallinyarada afka soomaaliya ku hadasha eega dhegaysanaysa idaacadda voice of america in ay ogaadaan in ay noqdaan dad oo role model ah waxyaalaha horumarka iyo iyo hiigsiga wanaagsan ay sameeyaan waxyaalaha dhibka noo keenaan ay ka waantoobaan aad baa umaadsanta adigaa mudan
waa hagaaga hadalkaasinaha waxa uu ahaa burhaan iimaan oo u waramayey khadar xareed wariyaha v o eda ee magaalada nairobi wararkii cayaaraha cabdiqaadir ayaa inoo haya
aan ku bilownay tartanka koobka horyaallada yurub wareegiisa labaad ayaa la samaynayaa isku aadkiisa maanta oo isniin ah iyadoo kooxahana laba qaybood loo kala saaray ilaa lix iyo toban kooxood ayaa u soo baxday wareegga lix iyo tobanka kooxood ee koobka uefa champions league waxaana kooxaha kaalinta koowaad ku soo baxay meel qura la wadageliyey iyadoo kooxaha kaalinta labaad ku soo baxayna hal meel la geliyey sidaas ayayna isugu beegmi doonaan kooxaha kaalinta koowaad ku soo baxay ayaa waxaa ka mid ah kooxda b s g bayer munikh manchester city yuventus liverpool barcelona lomzig iyo valencia halka kooxaha kaalinta labaad oo iyagana isku dhinac ah ay kala yihiin real madrid tottenham atlanta atlatico madrid napoli brusi dortmond olombic leon iyo chelsea sidaas ayayna isu arki doonaan inkastoo kooxaha iskudalka ah la kala leexin doono haddana kooxaha kaalinta labaad ayaa waxaa ku jira kooxo aad looga baqo oo kooxaha kale aysan doonayn inay ku aadaan oo ay ka mid tahay kooxda real madrid iyo weliba kooxaha chelsea atlatico madrid iyo tottenham tottenham ayaa ah kooxdii sanadkii lasoo dhaafay ciyaartay fiinaalka koobka horyaalada yurub inkastoo sanadkan aysan sidii hore ahayn haddana tababare hose moriinho oo goordhow la wareega kooxdan ayaa u muuqda mid dib u soo celinaya kooxda tottenham ayaa hadda waxa ay ka mid tahay kooxaha kaalinta labaad ku soo baxay dhinaca kalena kooxdii kale ee liverpool ee difaacanaysay oo hadda ka qaybgelaysa koobka naadiyada adduunka ayay iyadana waxa ay doonaysaa inay sideeda u sii difaacato inkastoo kooxaha soo baxay dhammaantood aan la yeelsan karin awoodda ay leeyihiin sanadkan ayaa waxaa laga diiwaangeliyey koobka horyaalada yurub wareegiisa koowaad inuu noqday sanadkii goolasha ugu badan layska dhaliyey waa sanadka goolasha la dhaliyena waxa ay noqdeen rikoor oo waxaa la dhaliyey saddex boqol iyo siddeed gool waxaana uu laba gool dheer yahay sanadkan sanadkii kii oo la dhaliyey saddex boqol iyo lix gool taas oo ka dhigan in sanadkan uu haysto rikoorka goolashii ugu badnaa ee wareegga koobaad ee heerka gurbiyada lasoo dhaliyo sidaas oo kale waxaa la rajaynayaa in sannadaha dambena uu sii socdo iyadoo hadalhaynta ugu badan ay taasi tahay dhinaca iyo horyaalka ingiriiska haddii aan u soo wareegana kooxda arsenaal ayaa guuldarrada iyo masiibadii haysatay ay halkeedii ka sii socotaa xitaa haddii ay eryeen tababarahoodii hore ee unai imrai islamarkaana ay si kumeel gaar ah shaqada ugu wareejiyeen frede lumberg oo ka mid ahaa kooxda loo yaqaano jiilkii dahabiga ee arsenaal ee kula guulaystay koobka horyaalka brimier leaga ee ay ku qaadeen iyagoo aan laga badinin taas oo loo aqoonsaday arsenaal jiilkeedii ugu wanaagsanaa ee taariikhdeeda laakiin hadda arsenaal xaaladda ayaa ku xun manchester city ayay la ciyaartay goolal ayaana lagu xaaqay ciyaartoyda arsenaal ayaa ku muuqbeelay kulankaas oo ugu horreeyo mascuud ozil oo aan u ciyaarin sidii la filayey taas oo loo aanaynayo awoodda aan qarsoonayn ee kooxda manchester city ay ku maamulaysay kulankaasi laakiin xiddiga qadka dhexe ee kooxda manchester city k d b ama keven de brine ayaa fariin u diray bahda isboortiga caalamka gaar ahaan tababarihiisa bebe gardiola oo xilli ku sigtay in uu laacibka gebi ahaanba kooxda ka diro kadib markii uu kursiga keedka dhigay sanadkii lasoo dhaafay debron ayaa qaab ciyaareedkiisa waxaa hoos u dhigay dhaawacyo soo gaaray laakiin hadda ayuu u muuqdaa indhaha ay wax ku aragto kooxda manchester city kadib markii uu goolal u dhaliyey qaybna uu ka yahay goolasha la dhaliyo kulankan ayuu laba gool ka dhaliyey kooxda arsenaal goolka kalena isaga ayaa u dhigay raxiim starlin taas oo ka dhigaysa inuu yahay kuwa ugu muhiimsan xiddigaha kooxda manchester city tababaraha kooxda tottenhamna hoose moriinho waxa uu kooxdiisa la soo galay kaalinta shanaad intii uu la wareegay hoose ayaa hal guuldarro kala kulmay kooxdiisii hore ee manchester united laakiin hadda waxa uu welwel ku abuuray kooxaha chelsea iyo manchester united oo booska afraad uu ku haysto waxaana hadda uu leeyahay lix iyo labaatan dhibcood saddex dhibcood ayuu u jiraa kooxda chelsea kaalinta shanaad ayuuna ku jiraa dadka falanqeeya ciyaaraha ayaa waxa ay leeyihiin moriinho in uu afarta sare ka mid noqon doono maadaama kooxaha manchester united iyo chelsea xaaladooda aysan ahayn mid laysku hallayn karo inay soo galaan booskaasi kadib markii kooxda chelsea ay kulamo dhowr ah iskhasaarisay kooxda lester cityna taaka ayaa loo dhigay oo norwich ayay barbaro hal iyo hal ah la gashay sidaasna waxa ay ku khasaarisay laba dhibcood liverpool ayaase ka faa'iidaysatay oo kulankeedii badisay waxaana hadda laga sarreeyaa lester toban dhibcood manchester cityna waxa ay leedahay shan iyo soddon dhibcood oo horyaalka ingiriiska ah waxaana laga sarreeyaa ilaa afar iyo toban dhibcood beeb gaardiyoola ayaa qaadanaya mid ka mid a xilli ciyaareedyadiisii ugu xumaa iyadoo dadka qaar ee falanqeeya ciyaaraha ay sheegayaan in sanadkan ayba dhici karto inuu isaga tago kooxda manchester city horyaalka talyaanigana hogaamintiisa ayay wax iska beddeleen oo kooxda inter milan ayaa taaka loo dhigay oo fiorentina ay barbaro la gashay sidaasna waxaa ku faa'iidaysatay kooxda yuventus oo saddex iyo hal oga adkaatay kooxda yudaneza hadda labada kooxoodba waxa ay wada leeyihiin min sagaal iyo soddon dhibcood laakiin inter milan ayaa weli farqiga goolasha ku hogaaminaysa horyaalka sere'ada kooxdii sannadihii lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka talyaaniga ee yuventus ayaa xaaladeeda markan waxa ay u muuqataa mid tartan adag la geli doonta kooxda inter milan oo isbeddel uu ku sameeyey tababare antonio conte inkastoo inter milan iyaga naftigooda ay mararka qaar isqhisaariyaan lazia ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo saddex iyo soddon dhibcood leh halka roma ay leedahay laba iyo soddon dhibcood oo kaalinta afraad ayay kula jirtaa horyaalka laliigana haddii aynu fiirino kooxaha ayaa weli sidoodii ah labada kooxood ee hogaaminaya ayaana taakooyin loo dhigay hogaamintiisina waxba iskama uusan bedelin dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsanyay cabdulqaadir maxamed mursal samakaabo inala socodsiinaya xubinta cayaaraha kaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o a haatan aynu ku wada nasanoo codka fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii jawharad
jamashadu badhaadhiyo waxay tahay janno kale oo ku jecel adoo jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani
heestaasi maxamed b k ayaanu kaga tegaynaa xuseen barre aadan cabdilqaadir maxamed mursal samakabi anigoo ah cabdixaafid cabdi ismaaciil iyo dhinaca farsamada jemi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii laha idmo sidaas iyo nabadgelyo
boga kugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubax jaadbaajaadaan boga kugu jojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasi akhrisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya